magaalada gaarisa mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee kenya iyo kuwa gobolka soomaalida ee waqooyi bari ayaa leh kulamo deg deg ah kadib weerarka ee al-shabaab shalay ku qaaday jaamacadda magaalada gaarisa oo ay ku dhinteen dad ku dhow boqol iyo konton qof saraakiisha ayaa ka hadlaya tallaabooyinka dhinaca amniga ee ay kaga jawaabayaan weerarka al-shabaab iyadoo madaxweynaha waddankaasina uu codsaday toban kun oo hore oo markaasi hore isku qoray askarnimada inay tababar isu soo xaadiriyaan wariyaha v o a geb jeslow ayaa warbixintan noo soo diray waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo jeediye kooxda mintidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay shalay wax yar ka hor waa berigii rag hubaysan ku galeen dhismaha jaamacadda gaarisa saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay xoog ku galeen jaamacadda iyagoo dilay laba qof oo ilaalo ka ahaa ka hor inta aysan la wareegin qaybta deegaanka ama jiifka ee jaamacadda halkaasoo ay ku haysteen arday ciidamada milatariga kenya ayaa la dagaalamayay maleeshiyadaasi ku dhowaad maalintii shalay oo dhan mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa sheegay in afar ka mid ah kuwii weerarka geystay lagu dilay howlgalka furashada jaamacadda mid ka mid ahna nolosha lagu qabtay xogayaha arrimaha gudaha joseph inkayseri ayaa u sheegay wariyaasha gelinkii dambe ee khamiistii shalay in howlgalka lasoo gebagabeeyey lix iyo toban saacadood kadib markii uu weerarka bilowday dowladdu way ku ammaanan tahay siday uga jawaabtay weerarkan buu yidhi laakiin waddankeenna ammaan xumo ayaa ka jirta wixii maanta dhacay waa wax ka yaabinaya dal kasta oo dunida ku yaalla booliska dalka kenya ayaa kaga dhawaaqay afar degmo oo ku yaalla bariga kenya oo ay ku jirto gaarisa bandow xilliyada habeenkii ah bandowgaas oo socon doona muddo laba toddobaad ah loogana jawaabayo halista weeraro argagixiso xildhibaanka laga soo doorto gaarisa aadan barre ducaale ayaa sheegay in kenya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada falalka argagixiso lama cabsi gelin doonaan buu yidhi wadajir baan uga hortegaynaa ilaa midkooda ugu dambeeya aan cadaaladda marsiino waxaan ugu tegi doonaa meelaha ay ku dhumanayaan buu yidhi khudbad shalay uu jeediyey shacabka kenya ayuu madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu tacsi u diray qoysaska dadka weerarka ku dhintay isagoo shacabka kenyana ku booriyey inay isdejiyaan waxaa la joogaa buu yidhi wakhti qof kasta dalka oo dhan laga doonayo inuu feejignaan muujiyo maadaama aan ku jirno dagaal aan ku wajahayno si aan uga adkaano cadowgeenna buu yidhi mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa magaca dhabay taliye ka tirsan al-shabaab oo la yidhaahdo maxamed maxamuud oo sidoo kale loo yaqaanay ka hor intii uusan ku biirin al-shabaab gacma dheere inuu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkan weerarkii khamiistii shalay ayaa marka la eego tirada dadka ku dhintay ka badan kii noociisa ahaa ee ka dhacay suuqii ganacsiga ee westigate ee magaalada nairobi sanadii labada kun saddex iyo tobankii ee ay ku dhinteen toddoba iyo lixdanka qof
banaanbaxyo ayaa la sheegayaa inay ka dhaceen magaalada gaarisa kuwaas oo lagu cambaaraynayo ururka al-shabaab maxamed faarax shira ayaa warbixinta noo soo diray
mudane nadiif jaamac aadan iyo weliba gobanaha ismaamul goboleedka mandheera cali roobi ayaa horkacayay kumanaankii mudaaharaadayaasha ahaa ee gudaha magaalada gaarisa marayey waxaan shaki aan ku jirin maanta magaalada gaarsa waxaan ka dhacayo waa wax aan caadi aan ahayn oo aad iyo aad aan oga xunnahay aad baan u cambaaraynaynaa dadkii waxaan ka dambeeyey dulmiga iyo dilka ay magaalada maanta keeneenna waa wax aan ka xunnahay mudaaharaadayaashan ayaa markii ugu dambeysay waxay isugu imaadeen garoonka weyn ee kubadda cagta ee gaarisa primary halkaasna waxay ka soo jeediyeen khudbado kala duwan cabdinuur maxamed waa mudane gaarisa county loo soo magacaabay oo hadal dheer halkaasi ka soo jeediyey ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in iminka loo baahan yahay in lala dagaalamo wax argagixiso ku soo wajahan gobolkan iyo weliba midda iminka gudaha dalkani ku jirta wadan dhan oo soomaaliya la soo dumiya annagaan lagu daray walaalayaal konton sano ayaan dib u dhacnay markii county government aan helnay lacaga soo gaareen inta ka badan inta u adkaysan dara lacagii countiga maxaa lagu qaban karaa haddii ba ammaan jirin haddii oo dadkii noo soo gurmaday nala shaqayn rabeen dakhtariinta macallimiinta iyo dadka jidadka ee guryaha noo dhisayeen haddii la xasuuqayo ummadda muslimiinka waddankan mar khatar ku jirto maanta ummadda muslimiinta khatara ku jiraan soomaali meela joogta waddankan khatara ku jirta waxaasna waxaa kasbadaya dhalinyaro soomaaliyeed walaalahayn inta ka badan inta u socona maxaan ummadda u xasuuqaa dareenka shacabka gobolkan ayaa kacsanaa dhammaantoodna waxay wateen boorar ay ku cambaaraynayaan dhacdadan xanuun kale ku dhacday gobolkani asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anakoo dadweynaha gaaris anoo lidhaho maxamed cis waxaan u soo baxnay arrinta ka dhacday gaaris oo foolxumada ah oo dad diinta islaamka ku qaraabanahayo arrinta ay samaysay taasaan u soo baxnay waana ka hor waana ka hor imaadsanahay maxaan leenahay wixii waxaa sameeyey islaamna kuma lug laho maantana maalina kuma lug laho haweenna kuma logo diintayna wax qof uu kusoo kordhin karana ma laho waa wax ay sunnada maxaad samaynaysaan waa tahay siyaasiyiintu wadin dhiirigelinayaan maxayse tilaabada qaadaysaa tallaabada qaa- koowaadaan qaadana maxaa waaye magaaladayna anaka dhallinyarada yuudka iyo maamooyinka ayaan ka- ayaan shaqogelaynaa oo nimanka waxa samaynahayo meel godka alla godka galo waan ka dabagelaynaa waana soo qabanayna waata walaal magacaaga magacayga waxaa la yidhahdaa axmed jaal cabdoo ku magacdheel axmed qaloon waxaan deganahay xaafadda waaberi isu soo baxa maanta meeshan ka dhacahayo oo waxaan horta aan u dirayaa ris- ee, ma- maaragtaye tacsiyo inta ummadda geeriyootay iyo inta laga geeriyooday iyo ummadda kenyaanka oo dhanba arrintan dhacday annaga diyaar umaanan ahayn diyaarna uma nihin ilaa saacaddan waxaanan diyaar u nahay meel kastaynu meel kastaan la galnaay gasho dadka dhibka geysanaya inaan soo qabanno waxaa la yaab ah dadkan dhibka geysta dowladda kenya waddanka xuduudkiisa waxaa degan waddanka dowladda kenya degan idinka ayaa idinku eedeynaya dadka idinka idin dhex joogaan baa leeyahy maxay tahay dadka waxaa ag- annaga nugula eli annaga shicibkii waddanka deganaanahay dowladda siday ku soo maraysa hubka dadka lagu laynaayo oo xuduudka soo goynaayo siduu ku soo goynaayo awaay waxaa isweydiin laha inaan madaxdana u sheegno annaga dad shicib aan nahay waxaan difaaci karnaa wixii tabartayna waan qaban karnaa laakiin waxaa suurtagal ahayn dowladda inay waddanka xuduudda ay degan tahay oo hubkana uu ka soo bixayo dadka aad waa jigaanta.
mahadsan aad waa mahadsan walaal magacaaga ee aan qabanin eelalaha magaaladii ku jiraan marka dowladda gabisaad leedahay dowladda gaabisay faatuma ibraahim oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani kenya oo kana soo jeeda gobolka wajeer oo halkaasi ka hadashay ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay jirto tuhun dhanka soomaalida ay dowladda dalkani kenya ay ka qabto oo ah in ay gabaad siinayaan waxay ugu yeereen argagixisada iyo xarakada al-shabaab walaalayaalow aan iska daabna dadkaan guryaha ku qarinayna oo subaxdina dadka burburinaayo oo habeenkii burburinaayo oo ilmahayna maskaxda ka bedeleen madarasadaha iskuullada suuqa meel kastaba taagan waxay noo taraayeen male magaalada inay burburinaayeen ganacsiga ay burburinaayeen waxbarashada ay burburinaayeen wasiirka tacliinta dalkani kenya professor jeb kimanyi ayaa shaaca ka qaaday in jaamacadda gaariza university albaabada la isugu dhuftay ilaa iyo amar dambe tanina waxay noqonaysaa mid dhabarjab ku noqota waxbarashada gobolkan oo markii horeba ahayd mid ka dambaysay gobolada kale dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanaad dhegaysanaysaan tobintayadii galabnimo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud aqalka cad ee maraykanka iyo howlgalka amisom ayaa si weyn u wada cambaareeyey weerarka ay al-shabaab ku qaaday jaamacadda gaarisa ciidamada amnigu waxay sheegeen in dhammaan la toogtay debleydii weerarka soo qaaday dadweynaha magaalada gaarisa ayaa xilligan wada banaanbax sidaad maqlayseen lagu cambaareynayo ururka al-shabaab iyo weerarka shalay dhacay wariyaha iyaga gaarisa maxamed faarax shireeh ayaa la kulmay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka oo lagu magacaabo ibraahim macalim qaasim oo xilligaasi ka shaqaynayay kushiinka amaba jikada jaamacadda waxaanu ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen aniga dadka wardiyayaashan ka mid ah laakiin marka saacadda iyada qaybta malangada kama shaqaynaynin waxaan ka shaqaynaya qaybta kitchenka salaada subaxan u soo kacay egaan u soo kacayna cusmaynayntii ilinka fadheen anigoo agtooda kuwiisa qaadanayo yaan xabad maqle iyo nimanka oo leeyihin laalajine laalajine marka hor baan kasii jirta marka sooxiliga ku hadlayen miya haa sooxiliga ku hadlayin wax indhaha u qabtay ma jiraan adiga maya maya xindhahayga qabta marka ma jiraan marki meel mar haddaba argagax iyo xabadba meel hadday soo gasho magta waan sii jiifanaysaa jiifa haddii lagu leeh marka aniga waan iska sii jiifta marka een, dadkii kugu soo baxay ee dadka seexda dhehaya afka soo xiliga laala jiini ku dhahayay ma ma la meela bisnaayeen mise dhar cadi qabin wallahi hataa waxaasii qabin anigu ma dhihi karin laala jiina egansii maqla xabaddan ay sii dhicisa anigu waan sii ji- waan- dhulkan isku sii tuuray Ah.
waa tahay marka een, see marka waxu dhaceen kadib kadib malaangada xabadday ka bilaabeen waxay ku tageen meesha guryaha intaan ba inay sii tuurayeen iyo inay dad ku dhufanayeen moogi laakiin kulley anaga qaybtii markaa aniga ila joogtay afar qof aan ka koobneen labana way dhimate labana dhaawacan ku noqonay meesha jaamacaddaad xaggee ka joogtay aniga waxaan ka joogay qaybta cuntada lagu kariyo cunta ka dhiska waa tahay marka maxaa ku gaaray adiga aniga dhaawac ay gaaray hadda laakiin alxamdulilah waan roonay siduu dhaawac ii gaaray hadda waan roon xaggee dhaawac kaa gaaray marka waxaa iga gaaray meeshan halkan laabatada meeshan wey
laabtadii kaa gaartay waata marka ma risaas baa kugu dhacday mise mise qarax iyo dhib kale ku gaaray ma risaas ugu dhacday risaas ma laga soo bixi risaasta maya ilaahay baa iga bixiyo way kaa dustay dabcan way iga dustaa gacantada waxaad ku haysatay muxuu yahay gacanta waxaan ku haysto waa extraydi oo lagu dhuftay oo wixii i gaaray dhaawac lagu fiirinayo lagu ogaanayo ama jab- maxaa dareentay markii een, een, risaasta aad maqashay maxaa dareentay ilaa aniga xabad ay u dhacdo waxaan mooday un arday un macnaha inta isgafta askarta nala joogto un inay xabad kor in iskaga tuurayso ma ma soo qaadan meesha cadow baa soo galay ha Een, maxaad arkaysay marka adiga wax aan arkay oo hadda aan ku dhihi karo waxaasaan arkay ama qof bini aadan ama aan oo oo aan garanayn la kulme ama sidaas midabkiisa ama le waata ardaydii aad cuntada u karinaysay ee jikooniga aad ugu jirtay miyaadan arag eh, arday dhimanaya ama arday la qawracaya ama arday dhibaato gaarayso maxaad arkaysay soo sokeyn aniga meesha ugu soo sokeyn meesha lagu hele de dadka mugta waaba dad iga shisheeyahan marka dad markaad aad wada kulansantihiin oo isku meel inugu leele markaad waxaad ka ogaan karto ama warbixin aad ka bixin karto afarta eh, aad sheegaysay labana dhimatay labana ay dhaawacantay see u dhaawacmeen mid waa anigo ninkan kalena halkan ninkan ka dhaawacmay iyo- iyo laga toogtay iyo laga toogtay kuna waaba kii dhanka ilinka jiray asaga xabadda ka bilaabatay ha waa tahay marka isaga xabadda ku dhacaysay maad arkayn maya isagoo sii dabagadoomayo laa ilaaha illa allah bisa maqle waa tahay ha waa tahay waa tahay marka een, dadkii een, aad aad aad jaamacadda wada joogteen yaad ka xasuustaa hadda oo een, maskaxdaada ku jiro oo aad isdhihi kartaa een, waa dadkii ku dhintay meesha wallahi yar aan saaxiib zaa'id u nahay oo cabdirasaaq aadan la yidhaahdaa ku dhintay oo saaxiibkayga ahaa waana ninka ugu horreeya xabadda ay ku dhacday nin kaloo isagana saaxiibkayga maxamed xasan la yidhahna waa ku dhintay ha Waa tahay. waxaa jira in ay eh, saxaafadda qaar ay leedahay dadka meesha muslimiintii dhinac waa loo miray oo gaaladii bas lagu laayay maxaad ka leedahay arrintaas taas aniga waxaan ka dhihi karo ma laho maxaa san yeelay incident dadka ugu horreysa ay ka bilaabataan ahayn wixii dambe kulley iyagan baa ka warbixin karna laakiin taas hadda aniga waxaan ka warbixin kara ma laha masaajid kusoo carra kumaa jirin adiga masaajidka nimanka kumaysan laamin kumay laamin masaajid way moodeen taas way moodeen ha masaajidka meesha aniga waxaan u jiray tan iyo inta hadda dadkan ay taagan yihiin ugu jiro xal isbitaalkaad bareedimee ha xal isbitaalkan barye hadda xaggee u socotaa marka dischargeaan ahay waan sii baxaya Waa tahay.
ha sidee u dareemaysaa hadda markaad hadda waan ron dhulka dhulka waa ii qaban kartaa Waa.
alxamdulilah waa tahay mis leedahay een, adeegii aad u baahneed iyo kaalmadaad u baahneed waa heshay de baahida way fara badan tahay wax lama wada koobi karee waxna waa un hele wixii iga dhimanna baahi bini aadan ilaahin baa tiri karaa yaa ku soo qaada jaamacadda kaa soo qaada adiga waxay soo qaaday gaariga administration police oo dhaawaca aruurinaya iyo meydka oo ayaga naftood qayb weyn ka qaataan ciidamada iyo biida marka kuwaasna mahad baan u celinahay marka ciidamadan ay bida ma gudaheedin kugu soo galeen gudahay kaa soo bixiyeen mise idinkoo banaanka taal ilinkay meesha waxu ka dhacay ilinkay ahayd ilinkay ahayd meesha naga soo qaaden oo naga soo ururiyeen wayna ku mahadsan yihiin ayaga hadday ahayn dad fara badan baa dhiigbixi lahaa oo dhiman lahaa ah waa tahay marka adiga meeshii lagugu dhaawacay ilaa ilinka waa soo waa soo gurguratay miya dabcan halkii lagu dhaawac aniga kama dhaqaaqin barta anigoo jiifa gaariga igu mahad aga soo qaaday kaasi waxa uu ahaa ibraahim macalin qaasin oo ka mid ah shaqaalaha jaamacadda gaarisa oo isla markaasi ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda gaarisa waxa uu u waramayay wariyaha v o a maxamed faarax shire